bismillahi raxmaan iraxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
barnaamijka ganacsiga toddobaad walba qodob ayaan kusoo qaadanna toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa dukaanada waaweyn ee loo yaqaano subermarketyada kuwaasi oo kusoo badanaya magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle magaalada jowhar waxay marba marka ka dambeysa sameyneysaa horumaro la taaban karo oo dhanka ganacsiga ah sanadahan dambe waxaa soo badanayay dukaanada waaweyn ee loo yaqaano subermarketiska kuwaasi oo laga heli karo inta badan waxyaabaha ay dadka u baahan yihiin waxaan booqanay dukaanka kafi subermarket oo ah mid ka mid ah dukaanada dhowaan laga hirgeliyey jowhar waxaan kula kulannay maamulaha dukaanka cabdirasaaq maxamed rooble waxa aan wax ka weydiinay sida ay ugu suurta gashay in jowhar uu ka hirgeliyo subermarketkan magacayga waxaa waaye cabdirasaaq maxamed rooble ahna milkiilaha kafi subermarket waan ku dhowaha barnaamijka waa caasimadda magaalada oo jowhar dowladda hirshabeelle waxaan joognaa kaaf subermarket ganacsiga waa ganacsi cusub oo waxaan bilownay laba kun iyo labaatan iyo saddexdii dhammaadkeedaan furnay marka waa ganacsi aad looga baahnaa magaalada sababtoo ah magaalada waxaa ganacsiyo gaagaabana ka jiray oo sheysheey iyo gado laakiin annaga waxaan kaga duwannahay waa subermarket waxyaalo badan oo kala nooca oo kala duwan gado oo mar walbana ciise geliyo waxyaalaha dadka shacabka shacab weynaha ay u baahan yihiin soo keeno sidee ku bilaabna wallaahi waa ganacsi marka la bilaabayo waa iska dhib badan yahay marka ilaahay anuu fududay inaan bilaawno waana hadda waa ganacsi shaqeeyo
yaa kugu dhiirigeliy
wallaahi waa waxay u dhiirigelisay baahiyaha beledka ka jiro oo koobnaa oosan lahayn meelo oo macquul oo subermarkedo dadka qaarkii ay ka adeegtaan waxyaalahaasoo isku tegay iyo talooyinka leento ay u dhiirigeliyey inaan sameeyo adeegyada aa gadaan maxaa ka mid ah adeegyada aan gadno waxaa way kala duwan yihiin waxaa ka mid ah electronikiska noocyadiisa kala duwan waa cosmatikiska waxyaalaha bagaashka ah macmacaanada waxaa noo sii dheer marka inaan iibino ice creamka oo kala duwan oo kala noocnooc ah marka kusoo dhowaada kaaf subermarket wuxuu ka furan yahay magaalada jowhar caasimadda dowladda hirshabeelle suuqa weyn ee hanti wadaag qiimahani marba nooc waayo waa kala duwan yahay marka waa qiimaha ugu macquulsan beledka oo ugu qiimaha jabana ku iibinaa adeegyada oo aan iibino waxaa ugu muhiimsan caanooyinka oo kala duwan kuwa caruurta kuwa dadka waaweyn mithaal hadda caanaha ah oo caruurta oo kaleento way kala duwan yihiin waxaa jiro nunalak oo siddeed doolar aan iibino waxaa jiro s oo toban doolar aan iibino way kala duwan yihiin marka ma lasoo koobi kara badeecadaha haddii yaallo marka waa shacabweynaha reer jowhar kusoo dhowaadaan qiimo macquul insha allah ay gacmo furan waxyaalo kaleento oo kala duwan oo jamle aan ku bixinaa jiro sida cabitaanada oo kale nooca sbrideyada iyo biibsiyada sbrideka oo kaleento iyo faantadii kookada oo kaleento waxaa gadnaa toddoba doolar biibsiga oo kaleento waxaa gadnaa toban doolar waxaan kaleento iibinaa qalabka oo stationaryda oo ay ka mid tahay warqadaha oo wax lagu daabaco ee foorada iyo kaleento kartuunkooda waxaan gadnaa kow iyo labaatan doolar marka waxyaalo kale oo lasoo koobi karin aan gadnaa cabdirasaaq dukaamadan dukaamada kale maxay ugu maxay ugu duwihiin asleedaada waxyaalo badanay ugu duwan yihiin saataan hore kuugu sheegaba sababtoo ah dukaanada kalento qofba wuxuu gadiyaa hal shay oo kala nooc ah qof bagaashoo gadaa qof kismatikisoo gadaa qof elektronigo gadaa laakiin anaga waxaan kaga duwanaa wixii oo dhan oo hal meel isku wada keenay aan ku iibinaa all in one waa marka waa kaas insha allah insha allah hadda waa bilaaw bilaawana hadda sanad iyo ku darle shaqaynaynaa marka waxaan rajaynaynaa in magaaladao dhan aan ku fidino aan balaarino si aan uga qabtirno bulshada reer jowhar wallaahi muqdishaa lagu keenaa adeegyada inkastoo mararka roobka u da-o kaleenta caqabada oo ay iska yimaadaan marka badanaa waa waa iska keensanaa oo muqdishaan ka keenaa fahamka bulshada waa xoogaa waa soo dhismayaa dadka bulshada oo kusoo xirmayaan meelaha oo wana wanaagsan oo subermarketyada ah marka reer jowhar waa mahadsan yihiin wayna soo dhoweeyeen aadaanu soo dhaweyneynaa mar walba
dabcan dadka markay shaqo ku jiraan ganacsi ugu sii darnaado caqabado badan aan
may aad iyo aad hadda wax caqabada oon la kulana malaha caqabada inkastoo ganacsiga markii uu cusub yahay caqabadihiisa ay badan yihiin hadda laakiin waa waan ka dabaalan insha allah dadka si aad u fiicanaan ula macaamilnaa waa bulshadeeni waa dadka aan meesha aan u furnay ganacsiga cusub aan u samaynay marka sax iyo qaladba waa inaan soo dhaweyna aan ku qasbannahay markii howl la bilaabayo ama ganacsi la furaayo dad badanaa waxaa laga yaabaa inay ku dhahaan maxaa ganacsigan u bilaabaysaa dadka waxaa laga yaabaa inaysan fahmin mala kulantay waxyaabadaas caqabadahaas waa aaday u badan yihiin soomaalida badankeedna waxa waa markii wax cusub la samaynayo waxay ku leeyihiin ra'yiyi kala duwanay kusoo bandhigayaan oo saas waa waa adag tahay nin amay soco waaysaa laakiin aniga hadda waa u dhabar adeegay biidni illaah ilaahayna waa igu garab galay marka maasha allah hadda aad iyo aaday u kala duwan yihiin fikirka aan awal aan haystay waa iyo midka hadda aan aan ka haysto way kala duwan yihiin wallaahi farqi dheera oo kala dhexeeya oo ganacsiga markuu cusub yahay oo kaleento waa waxaa is leedahay ama u dhaqaaqi waaya sida dadkan ay kula talinayaan iyo sida aad ay aaminsan tahay cabdirasaaq markii ganacsigan ay bilaabaysa ilaa iyo hadda tan iyo waqtiga ay bilaaday maxaa maxaa isbeddel ah oo oo uu sameeyey dukaanka
ganacsi markii la bilaabay iyo markii uu dhexdan oo soo marayo oo kaleento isbeddello waaweyn a imaanayo marka isbeddello way jiraan marka waxaan sii rajeeyaynaa in isbeddello kuwaas kasii weyn aan sii sameyno insha allah xagga dhaqaalaha xagga horumarka waa dad soo kabanayo inkastoo dalka oo dagaalii waxuu ku jirjuriye marka hadda aadaa loo soo kabanaya waana soo dhaweyneynaa inay soo bataan insha allah ugu dambeyn waxaan soo jeedineynaa macaamiisha reer jowhar iyo kaafi supermarket inaan u furnay dukaan wax walba laga heli karo ay ku soo dhowaadaan gacmo furna lagu soo dhoweynaa wax walbay jecel yihiin inay ka helaan aan ku han weynaa annagan insha allah aana sii balaarin doona cabdulaahi ibraahim xuseen ceydiid oo ka mid ah holwadeennada ugu firfircoon dukaankan ayaa isagana iiga warramay hanaanka ay u shaqeeyaan bismillah magacii waa ciidiid ibraahim xuseen waxaan howlwadeenno ka ahay dugaanka weyn ee kaafi subermarket marka dugaankan wuxuu laga heli karaa waxyaabaha ka mid ah qalabka oo dhallinyarta isticmaalaan sida jiimka iyo shoobinka dumarka ragga iyo waxyaabaha macmacaanka sida shukulaatada jalaatada iyo waxyaabaha caruurta caanaha sida evelag nuuna iyo stka iyo waxyaabo walba oo laga heli karo iyo sida jumlada iyo tafaariikhdaba marka waxaa leenaha dadweynaha jowhar kusoo dhawaada kafi supermarket sidii oo waxaa ku tiraan baahida jirta ee magaalka kawaran sida shaqada u socoto maasha allah horta shaqada si u socoto waxaa waa si wanaagsan waaya Ee, maalin walba waxaa baranaysaa qof weji oo wejiyaalo cusbaasay baranaysaa marka dadkana waxaa waaye waa kala qalbi wanaagsan yihiin qof waxaa waaye si uu adeeganayo adeegiisa kusoo jeedinayo iyo hor u socodkiisa wallaahi dhaqdhaqaaqa magaalkan waxaa waaye waa si si lagu waayo siba waa kasii weye- waa kasii weynaanayaa siba siba ka dambayso sida maanta jimcada ay tahay oo kaleento waxaa waaye dukaanka rag baa wadana macaamiilka ah oo maanta adeeganaya waxaana ka mid ah adeegyadaas ee, waxyaabaha macmacaanka ee, oo ah buskudka iyo waxyaabaha oo barfuunada shoobinka cabitaanada caafiya biyaha caafiya oo kale oo dalka laga sameeya ee, snai shirkadda snai ay soo saarto oo kaleento marka waxaan leenahay ee, caafiyada oo laga keenayo magaalka banaankiisa ama ee, sida muqdisho oo kaleento waxaa ka wanaagsan inaan isticmaalno magaalka ca- biyaha caafiya oo sida snai oo kale oo soo saaray doctor aadan marka waxaan leenahay dadweynaha jowhar kusoo dhawaada kafi supermarket dukaanada kale waxay u duban yihiin hadda eh, magaalka maanta eh, meel oo si qaas oo loogu tago oo laga heli karo shukulaato dhiinka oo kaleento ama jalaato oo kaleento ma lahan jalaato ay noocaa taalo eh, mid le- oo ka imaada from muqdisho iyo mid magaalka lagu sameeyo oo jowhar ah sida ice creamta oo kaleento iyo jalaatada qori oo kaleento kala nooc ah oo shay walba qofka oo dalba kara iyo waxay- iyo dukaanka waxyaabaha la heli kara shukulaato dhiinka ay nooc walba ah caqabada oo la kulantaa ma jirtaa shaqadan wadaan wallaahi wax caqabo oo shaqa oon la kulmay ma jiraan mar walba waxaa dhiirigelin baa kasii qaadnaa shaqada si u socoto oo kaleento si dugaankii hore u socod oo aan u samayn oo kaleento si bulshada aan soo jiidan lahayn oo kaleento waxyaabaas un baa aan si samayn ma wax caqabo oo maanta kulmi kulmi karno ma ma jiraan waa ku faraxsanahay waxaan rajeynayaa kaaf supermarket inay hadda maadaama eh, supermarket yar uu yahay maadaama uu kasii dhii doono supermarket weyn sida moolalka ku yaala muqdisho oo kaleento in magaalka laga- laga daafuri doono mar dhow insha allah saasaasay rajeynaynaa doorkaada maxay tahay shaqada shaqada doorkii oo meesha aan ka qabto wallaahi shaqada doorkii meesha aan ka qabto wax walba meesha aan ka qabtaa sida jumlada loo bixiyo oo kaleento tafaariikhda loo bixiyo oo kaleento waxyaabaha walba oo laga heli kara dukaanka marka waa waan ku faraxsanahay shaqada si ay u socoto midaasna dhiirigelinteedana waxaa iskale waxaa waa cabdisaaq maxamed rooble macaamiish meeshaan wallaahi aad aad baa wanaagsan tahay mar walba waxaa waaye qof mar eh, sidii eh, dhalinyarta iyo odayaasha iyo dumarka si ay u kala adeeganayaan waxaa waaye dhiirigelin baa laga qaadi karaa yaa u badan dadka idinka adeeg wallaahi bul- waxaa u badan dhalinyarta sida dumarka iyo caruurta oo kaleento ay u kala socoto magaalka marka si waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa ee magaalka
caruurta iyo haweenka maxay ugu badnaadeen inay wax idinka iibsadaan waxay ugu badan yihiin eh, si- dumarka oo kaleento waxyaaba ay xiiseeyaan eh, shukulaato dhiinka oo kaleento iyo waxyaabaha oo dabiiciga ah eh, raggana waxay jecel yihiin inay mar walba adeegtaan sida shoobinka barfuunada iyo qalabka jirdhiska ah sida looska iyo looska oo laga heli karo loos full fad ah iyo low fadba iyo waxyaabaha laga heli karo boorashka oo full fad iyo low fad ah oo laga heli karo Waa- waa qalab rutiin oo dhammaystiran ah oo qofka dabiici jirkiisa soo saari kara iyo dumarka oo ah oo laga heli kara waxyaabaha shukulaatada ay xiiseeyaan oo laga heli- iyo caruurta oo jalaatada oo xiiseeyaan sida askrimta iyo si qiimaha ay u kala tahay mid eh, nus door labaatan iyo shan hal dollar iyo waxyaabaha ugu hooseeya oo ah mid oo shiri soomaali laga gadi kara afarta kun marka siba siba adii qof walba qofba waxa uu hiibsadaa saas baan leeyahay walaa xilli ugu badan wax la iibsado oo dhihi kara waa sidii maalinta jimcaha oo kale da qofka uu nasiino ugu jiro oo kaleeto banaa usoo baxaan sida caruurta dugsiyada fasax ay yihiin ee, dadka badanaa ay shaqeeyaan oo maalinta jimcaha ay nasanayaan Ee, saas baan leeyahay saas ay la tahay maalinta sabtiga ka waran maalinta sabdii horta waa suuq baa kacsan sida ee, waxaa soo galaa magaalka dad reer miyi ah iyo dadka oo reer ma- oo magaalka degan oo suuq soo soo wada kacayo oo soo- qof walba shaqada usoo baxay sida suuq xamaasadeeda ay kacsan tahay oo kaleento marka waa maalin oo qof walba oo aan dhihi karin guri waa jiifaa oo sabti ay tahay suuq xamaasadeeda ay kacsan tahay oo adeeg iyo shaqo iyo lasoo kala kala- lasoo kala bax ay kala tahay
qaar ka mid ah dadka wax iibsanayay oo aan kula kulannay dukaanka ayaa dhankooda ka hadlay sida ay u arkaan dukaanadan casriga ah ee magaalada ku soo badanaya ugu horeyn magacay waa maxamed cabdi maxamed waxaan joogaa kaafi subermarket waxaan nahay macmiil waxaan u imaaday meeshaan inaan ka adeegto maanta oo jimco ah Mm, waxaan soo doontay sida shopping shoobinkaa soo doonata maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah barfuunada shaambiyaasha ay nooc barfuun weliba sida barfuun waxaan hadda ka dooranaya aan qaataa everyday oo meesha markaa weliba soo dhammaado aan ka adeegto ka qaataa sida 9 b m shoobinada waxaa kaloo ka mid ah shaambada c o waxaa kaloo ka mid ah saliid saliidda nooca weliba Mm, andoo macnaha nooc weliba macnaha kalarkeeda aan- macnaha oo carabteeda aan aan doortay barfuunka maxaa ku dooran fuunkan waxaan ku doortay waxaa waaye haddaa dhaq dhaq dhaqdixtaa caada uu dareemayay macnaha ma- mid oo go'a maaha meel wala socotid xagga haddaad socotid waa laa dareema inaad macnaha ood bafuun weyn wadatid soo jiidis aad iyo aad weyn oo leeyahay waxaanan ka qaataa everyday cafe supermarket mar weliba sii go'o waa ka hadduu igu dhammaado macnaha ma asimaa magtal maba caashaqaba mar weliba uu dhammaado asiga lee doontaaba waxaana meel kalena ka doontan maba waxaa waaye kaafila ka doontaaba mar weliba uu dhammaado adeegayga shoobikayga iga dhammaado kaafila ka doonta anigi meel kale maba ka doontaba adigaa kuu sheegay in barfuunka inuu caraf badaya markii hore see ka ogaatay barfunkan carafbadiya marka hore waxaan ku- waxaan ku ogaaday kaaf supermarket ala- macnaha aniga joogo ay dad gateen marka waa aan carfi barfunkan waxaan arkay dad qoom oo anaga hooba t- toban toban qof camal toban qof waxaan arkay toban qof oo gadanaysaba barfunka daa la caashaqay aniga waan gatay markaan gatay barfunku aniga waa caashaqay macnaha barfuun maxaa noqday oon aniga jeclaaday aad iyo aad u jeclaaday oo macnaha oo hadda ilaa hadda asimahayan shaqad kale ma hayo waan qaato waa kaa halis carfiin halis carfi dhareedo waxaa weye wax weliba ood baahan tahay waxaa waa ka kaafi supermarket insha allah shaambadana shaambada c o shaamba noocay weliba ay nooca keliya laakiin aan dooqaanteed c o aan qaataa waa shaamba aad u dheeli waa macnaha oo fiican oo wanaagsan sida timaha haayarka oo madoweynayso gogo oo timaha maasha allah saliil ammaani kara ammaan ka dhan tahay waa kaa macnaha aad iyo aad ay macnaha qiima u leedahay
magacii waa cabdikariin maxamuud waxaan ku suganahay carwada kaafi waa carwo heer sara oo tayo badan oo wax walba laga helayo waxaan leeyahay dadka reer joor inay kusoo dhawaadaan maantana adeeg yara dukaamihiisaan kasoo doontay waana ku mahadsan yihiin hadda waxaa soo doontay ee, timiraa soo doontay waxaa soo doontay ukuna soo doontay waxaa soo doontay saliida soo doontay waa agab shoobin oo nadiif ah iyo waxa- oo tayo leh maantana waa jimca guud ahaan intaasaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay dukaanada subermarketyada ah oo kusoo badanaya muddooyinkan dambe magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.